Odayaasha kaxeeya gaadiidka mooto bajaaj taa ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay dhibaato ku qabaan marista wadooyinka maadaama fatahaada Webiga Shabeelle uu burbur u geystay wadooyinka. Qaar ka mid ah wadooyinka xaafadaha Howlwada, Kooshin, Xaawa Taako ayaa buuxiyay fatahaadda, taasoo keentay in ay adkaato gelisteeda. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta mootooyinka ayaa ka waramaya sida ay u saameysay fatahaadda webiga.
Magacayga waa Kaaf Maxamed Salaad. Waxaa bajaajlayaasha ka shaqeysta magaalada Beledweyne. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa waaye bat- waxaa iska jiray fatahaad aad u ballaaran ee ka dhacday magaalada Beledweyne. Iska socodka dadweynaha gaadiidka waxaa waaye hakad baa ku imaaday. Haddeenana bajaajleyda magaalada Beledweyne isku waxaas ku socod ma jiro. Wadadii weynooda laamiga hataa waxaa waaye waa gogo'day. Waxaa waaye biyaha saameeyey. Marka saameynta biyaha aad iyo aad ayay noo saameysay. Ha ahaato isku socodka, ha ahaato wadooyinka, ha ahaato nadaafadda. Runtii shaqadeenna waxaa waaye hoos u dhac ku yimaaday. Xaafado qaarkood waxaa waaye lama geli karo. Dadkiina waxay rabaan in xaafadihii la geliyo oo yacni oo shaqada loo qabto. Marka waxay danta kugu qasbeysaa qofka haddaadan heshiinin in maalinta haddaa qaban jirnay yacni maalintii waxaa laga yaabaa nolol maalmeedka toban doolar oo kale haddaa la qaban jiray maanta waxaa laga yaabaa shidaalkeeda bis in la helo. Waayo laamiga bisa lagu shaqeeyaa. Xaafado qaarkood lama geli karo. Xaafado qaarkoodna waa la geli karaa oo waxaa waaye waa la iskala ciriirsadaa. Laakiin shaqadeena hoos u dhac ku yimaaday aad u ballaaran.
Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacaygu waa Cali Faarax oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo ka shaqeysta wadista mooto bajaajda. Waxaa saameyn nagu yeelatay fatahaadda webiga markaasi uu ka sameeyey magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan maalmihii lasoo dhaafay taasoo markaasi aan aan sameynin wax shaqo ah maadaama goobihii aan ku shaqeysan lahayn laamiyadii aan markaasi ku socon lahayn ay biyaha ay haleeyeen ama markaasi ay soo buux dhaafiyeen iyo dadkii oo markaasi barakacay aan shaqo la-aan ugu dhacday maalmahan ilaa maanta marka lagu daro markaasi qoyskeenii iyo nafsadeenniiba waxaan aan ku bielin ayaan la-nahay Fatahaadda uu sameeyay webiga dhex mara magaalada Beledweyne ayaa saameyn u geystay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga, taasoo saameyn ku yeelata qaybaha kala duwan ee bulshada.